hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snaai siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mega artis toddobaadkii baahdahan oo kale ayaad si toos ah barnaamijka u dhagaysataan ka aan kusoo qaadano mowduucyo kala duwan hadduu ebenaraal ka noqdeen toddobaadkan barnaamijka waxaan diradda ku saari doonaa doorka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ay ka qaadan karaan wacyigelinta doorashooyinka qofkii cod oo ay diiwaangelinteeda ka soconayso magaalada tanijawhar caasimadda hirshabelle barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona mid ka mid ah habeenka ku dhaqan magaalada jowhar gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe iyo xildhibaan faadumo faarax jimcaale oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada jowhar ee u diyaargarow barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sida horedhac barnaamijkaba aad ku maqasheen toddobaadkan barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa doorka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ka qaadan karaan wacyigelinta doorashada qofka iyo codka ee diiwaangelinteeda ka socota magaalada tani jowhar doorashooyinka ayaa aas-aas u ah dimuqraadiyada iyo horumarka bulshada haweenkana waxa ay ka ciyaaraan door muhiim ah oo la taaban karo gaar ahaan wacyigelinta bulshada si ay u fahmaan xuquuqdooda doorashada iyo muhiimadda codkooda wacyigelinta doorashada ee habeenka ayaa kor u qaadi karta ka qaybgalka bulshada gaar ahaan dadka aan horey ugu qeyb qaadan doorashooyinkii horey ee dalka ka dhacay tanina waxay ugu dugan tahay waa doorasho qof iyo cod ah haddaba faadumo maxamed oo kamid ah gabdhaha wax bartay ee ku nool magaalada jowhar ayaan wax ka weydiiyey sida ay u aragta doorashada qofkii codka ah ee diiwaangelinteeda ka socoto magaalada tani jowhar ma ka warqabtaa doorashooyinka socda
haa waan ka warqabaa wax wanaagsan ayaan u arkaa muhiimadda waxay tahay doorashada maxaa la lahaaya anaga inaan qeyb ka noqono sidoo kaleentan sida xaalka u socda anaga taas oo maxaa la lahaa sababteeda ay tahay ugubdhexaadka bulshada anaga inaan qeyb ka nahay maxaad u maleysaa kaalinta habeenka ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada iyo doorashada kaalin aad iyo aad u muqbiin ayay ka leeyihiin waxaan u arkaaba kaalinta ugu muhiimsan doorkooda ayaga inay ka leeyihiin oo kaalinta ugu muhiimsan xubinka ugu muhiimsan ee ayaga ay ka leeyihiin wacyigelinta waa gartay ma ka mid tahay ama weligaa ma ka qayb gashay doorasho
weli kamaan qayb qaadanin hadda laakiin waa jecla inaan ka qayb qaato waayo sidii hore oo maxaa lahaaye horumarkii hore horumar kaleentoo ka duwan baa imaaday oo maxaa lahaaye isbedel oo aada u weynaa imaaday saas darteed waxaan jeclahay inaan ka qayb galo hadda maxay tahay waxyaabaha caqabada ku ah marka ay doonayaan haweenka inay ka qayb noqdaan doorashooyinka ama sida codbixinta wacyigelinta iyo waxyaabaha lamidka ah waxaa qeyb ka ah saa ogtihiin doorashada waxaa kusoo xula xigtadaada sidoo kale inta xigtadaada ma rabaan in- maxaa la dhahaa inay haween u noqoto haweenka waxay jecel yihiin waxay ka jecel yihiin haweenka inay u noqdaan een, ragga Si- sidoo kaleenta ragga waxayna ugu jecel yihiin haweenka waxba kuma soo kordhinaysa een, maxaa la dhahaaye meesha ay ka dhalatay ama meesha ay kasoo jeedo wax uma soo kordhinayso oo waxay isdhahayaan sida qofka ee u dhaxday wax u kordhinaysaa iyo maxaa la dhahaaye qabiilkiisa laakiin qabiiladiisa laakiin wi- wiilka waxay u haystaan in ay wax usoo kordhinayaan ayaga inay wax usoo kordhinayaan ee qof kalenta wax usoo kordhin karin mida taas ahne waxaa isleeyahay ani caqabaday ku tahay haweenka mida ugu horeyso caqabada ugu waaweyn waaye sidoo kaleenta waxaa caqabad ku ah in habeennimo lagu riixo oo laga xoog badiyo oo la dhaho habeen habeen een, meesha habeen macnaha meesha haddii habeen soo gasho ma ka qayb qaadan karto oo maba kusoo baxaysaba ee wayna ku jilcaan tahay macnaha ma- marxaladaas ma, ma, ma wajihi karto ina saas darteed loo liido caqabadataas way nagu tahay Een, caqabad badanna way jirtaa kule sidaad u aragtaa caqabadahaas in lagu xali karo Een, waa la xalin karaa caqabadaas waxaa lagu xalin karaa inay habeenka horta inay u maxaa lahay garbaha ay isku haystaan sidoo kaleentana ay ka dhaadhiciyaan familka ay kasoo jeedaan sidoo kaleenta qabailada ay kasoo jeedaan ay ka dhaadhiciyaan ee inta qof kaleenta uu qaban karin inuu habeen qaban karo wax walbana inuu habeen qaban karo oo habeenka wax walba ay ulubdhaxaad u yihiin wax walbana hadday ayaga toosiyaan ay toosi karaan hadday ayaga qaloociyaan ay qaloocin karaan ayna u sheegaan wacyigelin same- wacyigelin ay samaystaan haweenka ayagoo isku duuban inay wacyigelin samaystaan la arko m- waxa ay samayn karaan een, isku duubnidooda iyo waxtarkooda in la arko qofka baniaadanka hadduu waxtarkaaga arko waxaa laga yaabaa inuu kusoo jeclaysto waa gartay n ma aaminsan tahay in haweenka door ka ciyaari karaan siyaasadda dalka waa aaminsanahay door xoogan inay ka ciyaari karaan dalka doorashada ka socota Een, marka aan ku leeyahay waa aaminsanahayna waxa waaye een, haween waxay sameynin ama waxay haween saxin ma saxmaan se ani aaminsanahay waana sida saxda ah haweenka hadday maanta guryaha ay ka xaliyaan wax walba guryahaas waxada kasoo baxaya maaragtaye family kasoo baxaya gurigaas waxaa laga yaabaa in ay bulshada usoo kordhiyaan haweenka waxay ku- wax qurux badan ay kusoo korisay cusmaan badan ay kusoo korisay sidoo kaleenta hadday xumaan kusoo koriso waxaa laga yaabaa inay kusoo baxaan ee, maxaa la dhahaye familkaas ku dhex nool ama qoyskaas ku nool qo- gurigaas ee haweenka ka dambeysa haweenka xun ka dambeeya wax xun inay usoo gudbiyaan bulshada ama maxaa la dhahaye cagsigeeda hadday haweenka wax wanaagsan ay u sameeyaan ee, maxaa la dhahaye qoyskooda ay wax wanaagsan ku barbaariyaan ee, haddii ubaxaas uu maxaa la dhahaye uu soo weynaado qoyskaas waxa- waxaa kasoo bixi doona een, maxaa la dhahaye wax wanaagsan sidoo kaleente dadkiisana wanaajiya wanaagna ku dhaqma een, sidaa darteed wax- wanaag haduu bah- oo maxaa la dhahaye guryo kasta haduu wanaag kasoo baxo oo ho- hooyada ee wanaag ee- ee kusoo koriso een, maxaa la dhahaye bulshadane bulsho bulsho horta waxaa waxaa la dhahaa qoysas isku tagay oo aruuray marka qoysaskaas hadday wanaagsanaadaan bulshada sidoo kale way wanaagsanaani haweenkan wax walba inay hagaajin karaan ee ha- ee maxaa la dhahaaye u hagaaj u- u- u hagaags u hagaagsamaan aan aaminsanahay maxaad kula talineed habeenka daneynaya inay u tartamaan doorashooyinka wax wanaagsan waaye waana la qabaa waana wax qurux badan in ay haweenka kale daneynaya in ay kusoo tar- inay u tartamaan ama ay kusoo biiraan doorashooyinka wax wanaagsan waaye haweenkan waxaa aaminsanahay in dalka ay wax badan ay ka bedeli karaan ayna quruxsan karaan haddii la isku tago dalkana dad xoogan ay isku tagaan haweenkana ay u- haweenka ay maskax u- maxaan lahaay u aruursadaan waxaan ogahay inay wax qurux badan kasoo baxaan dalka hoo shaqadoodin inay hore ugu socdaan aan kula talin lahaa cid kasta oo dooneysa inay bulshada ku wacyigeliso muhiimada ka qaybgalka doorashada muhiimada ka qaybgalka doorashada wax wanaagsan waaye maanta muwaadina tahay muwaadinkan wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo doorashada ka dhaceysa dalka sidoo kaleentana uu maxaa lahaaye u ololeeyo uuna soo doorto wuxuu xaqa u lahaa uu maxaa lahaay marka si wanaagsan ayaanu arkaa waana soo dhaweynayaa insha allah
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhegeysataan warbaahinta isnaay siddeetan iyo toddoba dhibic todoba megaartis markana waxaa soo dhaweynayaa faadumo cadowsan gaab oo ah gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe oo igala qayb gashay barnaamijka ama dalka ka socda guud ahaan soomaaliya doorasho qof iyo cod ah sidaan ognahay inta aan la gelin doorashooyinka waxaad ka mid aheedeen dadka uu ololeynayay in dalka uu gaaro doorasho qof iyo cod ah haddana gobolkeena shabeellaha dhexe khaasatan jowhar waxaa ka soconaya diiwaangelinta doorashooyinka qofka iyo codka ah sidee ayaad bulshada ugu waacyigelinaysaan in ay ka qayb qaataan doorashada qofka iyo codka ah mahadsan tahay horta waxaa la rabo waxaa waaye uun ilaa weligeedna muddo soddon iyo dhowr sana aan usoo joogno waxay ahaayeen oo aan raadinaynay ama qof walbaba ka guuxaayay oo rabtay in doorasho la helo doorashadana haddaa doorasho maqasha shacabkay ka timaadaa waxaa in muddo ee socday baarlamaanka oo isagoo matalaya golaha shacabka waxay sameynayeen doorashada oo madaxweynaha kusoo baxayo marka hadda haddii ay suuragal tahay waba la ogolaaday oo aan ka helnay ilaahayna noo saqira waxaan dhihi lahay halays doorto kaarka codbixintana hala qaato bulshada rayidkaana waayo waxa wax lagu kala hormaro ama wax qaban kara waa ayaga marka waxay u baahan yihiin marka muddo soddon iyo dhowr sanaa doorasho dadkaanuma arkin sababtoyta dadka hadda inayd wax doortaan la rabo waaba dadaanba maxay ku baraarugsanayn ama aan fahansanayn dadku waxaa waaye inay sameeyaan doorasho ousa aamino in asagana la dooro karo waxinuu dooro karo horta waa muhiimadda waa taa waxaan rabaa marka maadaama soddon iyo dhowr sano uu dalkeenu burbur ku jiray waxaa moodaa hadda inuu kasoo kabanayo waxay u baahan yihiin marka dadka in bulshadii la wacyigeliyo loo sheego in maxay aheeday caalamka doorasho ay dadku ay wixii lagu kala hormar ay doorasho yihiin waxaad ku cadgoosan karta ay codkaaga yihiin maa inta wax laguu soo dhoodhoobo waxaa ka qurux badan inaad codkaada dhiibato qofkana aad ku doorato muxuu qaban karaa muxuuse ka bedeli karaa muxuuse bulshada tari karaa in lagu doorto
waa gartay gudoomiye kan urur haben ahaan maxaad sameyseen si kor loogu qaado wacyiga habeenka ee ku aadan in ay si toos ah uga qayb qaataan doorashada qofkii codka ah
walaahi horta maxay aheeday dadku waxay u baahnaayeen in tababar iyo horo oo istabajooga dadkan loo sameeyo bulshadu waxaa waaye cunuga dug tacliinta baranayo hadday tahay maadi hadday diini tahayba wuxuu u baahan yahay in muddo eh lagu far baro meeris la baro gacanta lala qabto wax dhigo kabacdii meel tagu wax dhigan karaa qofku marka wuxuu u baahan yahay inuu aad wax barto wax u sheegto tareenne loo qabto haweenka marka aniga ka guddoomiye ahaan waxaan ku talinayaa in dadkan loo sameeyo siminaaro wacyigelin fiican la siiyo tababarada ay qaataan ay wax dareemi karaan qofku inuu dhiirado oo meel tago hadda waxaa arkay meelaha qaar markii layskugu yimaado dad afka duubanayo sababtay afka u duubanayaan inay cabsi tahay inay xishood tahay ma la kala sheegi karo laakiin qofku hadduu meel yimaado wuu dhiiranayaa wuxuu dareemi karaa dhanka laga jiro wuxuu dareemayaa hididiilo iyo waxqabad iyo inuu wax samayn karo iyo inuu nin qof waxqabad la uu yahay intaba waa isku kalsoonaana waxaan dhihi lahay marka aniga ka ra-yi ahaan ama ka tala ahaan waxaan dhihi lahay haweenka waa in la dhisaa oo maxay ahayd loo sameeyaa sheeg tababaro tareena tiro badan la siiyo markaasay iyaduna qofkaas waxna laga dheefi karaa waxna isku dheefi kartaa ugu dambeyn adigoo ka faa-iideysanaya jaaniskan ee ku siisay warbaahinta isnaay maxay tahay fariinta ugu muhiimsan ee halkan aad ugu gudbinayso habeenka ku dhaqan magaalada tani jowhar si ay ugu qayb qaataan doorashada islamarkaana u noqdaan kuwa ku cilbax codkooda waa mahadsan tahay waxaan leeyahay adoo maxaan ku reedahay markaaga mahad celinaya fursaddan qaaliga aad siisay haweenka jooga hirshabeelle qaasanta gobolka shabeellaha dhexe kuwa horta hirshabeelle ka kooban dhammaantoodan horta marka hore la hadlaa qof kasto haweenku dagaalka ma dhexeeyo haweenku waa isjecel yahay haweenkuna waxaan ku leeyahay waa isku xanuun waxaan rabaa in laysmuujiyo dhabarka la xirto lasoo bannaan baxo waxaan ku idhaahdaa doorashada laga qayb galo kaarka codbixinta muhiimadda ugu horeysa waaye in la qaato waa maxaan ku rahay kula dardaarmaa waxaa kaloon kula dardaarmayaa inay ka qayb qaataan bilic soo celinta nabadeynta wax walbo oo waxaan ku leeyahay een, culays soo jira in dowladda lala qaybsado dowladdu waa dowlad dowladduna waxay wax ku tahay shacabkeeda haweenku wuxuu qaban karo inay isla qabtaan waxaa waaye laysla qaado wixii qof dhiba laba iyo saddex ma dhibaan in laysla gurmado wax laysla qabto layska warqabo lays taageero haweenka taasaan kula dardaarmayaa waan rajeynaya inay qaataan adinkuna inaa u gudbi doonto inaan rajeynaya insha allah taasina waxay ahayd gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cabdulsan gaabo oo igala qaybgashay barnaamijka iyo jeer hawsha guriga baylin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka umudaha habeenka oo aad ka dhegeysataan warbaahinta snaai siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis markana waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanad faadumo faarax jamcaale oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada jawhar oo igala qaybgalaysa barnaamijka xildhibaana soo dhawow aada ayaan ugu dhowahay idaacadda radio snai aadaan ugu mahadcelinayaa sida wacan iyo shaqooyinka wanaagsan ay ka wadaan degmada jowhar gaar ahaan caasimadda hirshabeelle waana soo dhaweynaya aada u mahadsan tahay een marka xigta sideed u aragtaa doorka haweenka ee ku aadan wacyigelinta bulshada doorashada qofka iyo codka ah
aada umahadsan tahay aniga ka haween ahaan ama xildhibaan ahaan aada iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa diiwaangelintan hadda ka socoto degmada jowhar gaar ahaan caasimadda hirshabeelle ka bilaabatay waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay oo wax walboo aqabada jiro loogu gudbaayo waana soo dhaweyneynaa haweenka ku nool degmada jowhar gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe aada iyo aadaan usoo dhaweyneynaa waa gartay een kan habeen golo deegaan ahaan ma jiraa dadaalo gaar ah oo lagu dhiirigelinayo habeenka in ay noqdaan hogaanka wacyigelinta doorashooyinka Een, horta dadaaladaas een, way jiraanoo annaga een, maadaama hadda konsolka ka dhisan degmada jowhar een, ay qeyb ka yihiin saddex dumar ah ayaa ka mid ah maadaama saddex aan ku nahay mhm een, aan jecelnahay teeramka dambe oo soo socdo oo la gaari doono qof iyo cod mhm in meeshaas een, haween badan ay ka soo baxaan ee haweenkana een, ka dhex muuqdaan
waa gartay
dadaalkeedana waa waa waa waa wadnaa waan rajaynaynaa insha allah inaan ku guulaysano waa gartay een sidee xildhibaan ahaan aad u taageertaan ka qaybgalka habeenka ee geedi socodka doorashooyinka deegaanka ama sidii bulshada deegaanka loogu wacyigelin lahaa in qof walba oo habeen ah halkaasi ay ku biiriso codkooda si kor loogu qaado ka qaybgalka siyaasadda ee habeenka aada umahadsan tahay Een, horta taas een, hal qodob ayaan kaa leeyahay Een, maalintii ugu horeysay oo madaxweynaheena hirshabeelle uu mudane cali guudlaabe xuseen cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe uu xirib uu daahfurayay mhm maalintaas een, sawirada meesha ka bixaya waa dareemi kartaa mhm inta rag kasoo qeyb gashay iyo inta haween kasoo qeyb gashay mhm Een, in ay haweenka u badnaayeen mhm waana markaas dadka een, caasabtada reer jowhar farxad weyn ayay u ahayd inta haween meeshaas xaadir ku aheedo kaarka cod bixinta ku qaadanayo iska diiwaangelinaya waayo haweenkana aad ayay u danaynayaan in ay siyaasadda qayb weyn oo lixaadle inay ka qaataan marka isna waxaan leeyahay inaan hore usii wadnaan jecelnahay oo meeshaas gabdho qurux badan ay kasoo baxaan
waa gartay een, xildhibaana ma jiraa barnaamijyo ama tababaro si gaar ah loogu talagalay habeenka si ay u noqdaan wacyigeliyayaasha doorashada Ee, su-aashaada waa su-aal su-aal aada u wanaagsan Een, horta tababaro badan waa qaataan haweenka ku nool degmada jowhar taasoo ay siiso wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee hirshabeelle Een, tababaradaasna mar weliba waxaa lagu dhiirigeliyaa een, haweenka mhm si ay qayb uga noqdaan een, doorashooyinka soo socdo oo aan rajaynayn hadduu ilaaha yiraahdo wax badanaana ay ka faa'iideen Een, maxay tahay doorka ugu habboon ee habeenka kaga qayb qaadan karaan wacyigelinta doorashada marka loo eego xaaladaha hadda ka jira deegaanka
horta doorashadan diiwaangelinta kaarka codbixinta qaadashadeeda haweenka door weyn oo muuqdo ay ku leeyihiin taa waa aragtay meesha lagu diiwaangelinayo bulshada reer jowhar inta badan waxaa ka dhex muuqdo gabdho maadaama hadda gabdhihii bilowgaas quruxda badan le meeshaas ay joogto tan kalene waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yiraahdo in gabdho badan ay kasoo muuqan doonaan doorashooyinka la qaban doono qof iyo cod taasaan rajaynaynaa hadduu ilaah yiraahdo ugu dambeyn adigoo ka faa-iideysanaya jaaniskan ee ku siisay warbaahinta snaay ma jiraa wax fariin ah oo halkan ugu gudbinayso ururada habeenka ee ka dhisan gobolkan shabeellaha dhexe iyo guud ahaan habeenka ku dhaqan degmada tani jawahar
aadaa umahadsan tahay saaro anuu fursaddan uga faa-iideysanayo taasoo aan fariin ah halkaan aan uga diraayo haweenka ku nool degmada jowhar gaar ahaan caasimada hirshabeelle in ay ka qayb qaataan kaarka codbixinta qaadashadiisa ayaan ku boorinayaa waayo beri qof iyo cod ayaan u soconaa si meeshaas ay uga soo baxaan gabdho karti leh aqoon leh ka muuqdo ka dhex muuqan karo ragga in ay markaas ay meeshaas ay kasoo baxaan marka haweenka waxaan aan faraa anuu cod dheer iyo cod gaaban ku hadlaayo in ay kaarka codbixinta si mug leh ay u qaataan halka goobaha lagu diiwaangelinaayana si wanaagsan ay uga qayb galaan guud ahaan dhegeystayaal intaasi aan kusoo gabagabeynaya barnaamijka umuuraha habeenka oo aan toddobaadkan uga hadlaynay doorka haweenka ay ka qaadan karaan wacyigelinta doorashada qofka iyo codka ah ee diiwaangelinteeda ka soconaysa magaalada tani jowhar intuu socday barnaamijka anigoo wasaaradan la socodsiinaya isla aniga ayaa soo saaray tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeeyo iyo hayin dulqad badan